أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati الnisaa casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda labaatan iyo labaad ee suuradda ka mid ah ee aayaddan laga bilaabo ilaa saddex aayadood meelaha ama afar aayadoodba aan dhaho waxay ka waramayaan waxyaabo marka nikaaxa axkaam ku saabsan oo qofka haweenka weliba gaar ahaan inuu guursado ee ka xaaraamta ah qofka ee uunan guurso karin ayay aayadahanu ay ka waramayaan waxaa loo hormariyey marka kuwa muxaramaadka ahna qeybna waxaa weeyaan nasab ahaan ayaa loo reebay qeybna waa nuugmo iyo wax lamid ah qeybna waa sabab musaaharo xuditinnimo iyo ku saabsan iyo yacni sabab kale oo haween la qabo inay tahay iyo waxyaabahaas waxaa loo hormariyey oo laga bilaabay ee qofka aabbihii waalidkiis isaga dhalay aabbihiis ama awowgiis haween uu guursaday inuunan guursan karin arrintaa baa laga bilaabay qaala tacaala allah wuxuu yidhi walaa tankixuu ha nikaaxsanina maa kii ay man ha nikaaxsanina axad nakaxa uu guursaday aabaa-ukum aabbayaalkiin ay guursadeen min annisaa-i haweenka xaal uu ka mid yahay axadka ilaa maa laakiin lagu noqoye maa wixii qad salafa tegay fa macfuwun canhu waa mid la cafinaya kaas innahu kaasi isagu oo waxay u laa damiirkaani marka wuxuu u laabanayaa arrinkaa oo ah inaad guursataan aabbayaalkiin wax ay guursadeen kaana wuxuu ahaaday huwa isaga faaxishatan ayuu ahaaday dembi fool xun wa maqtan caro ayuu ahaaday wax alla uu u caroodo korkiisa wasaa-a wuu xumaaday sabiilan xagay dariiqan xagga jidka ayuu u xumaaday qofkii markaa sameeyey ayuu u xumaaday jid ahaan oo ugu xumaaday aayaddan marka buxuud dhowr ahaa ku jirto baxdiga ugu horeeya waxa uu yahay sababu nusuuli hadihi al-aaya aayaddan sababu nusuulkeeda ibnu abi xaatim tafsiirkiisa wuxuu ku wariyey bisanadihi can cadiy bni haabitin can rajuli min alansaar nin ansaarta ka mid ah qaala wuxuu yidhi tuwafiya abuu qays abuu qays ayaa dhintay wa kaana min saalixi alansaar wuxuu ka mid ahaa ansaarta dadkoodii wan wanaagsanaa fakhaطaba bnuhu qays wiilkiisa qays ayaa wuxuu doonay imra'atahu aabbihi oo abuuqays ah xaaskiisiibuu doonay laakiin aan dhalin asaga hooyadiis ma aha waa naag kaloo aabbihi ou qabay waay ayuu doonay oo hooyooyinkoo kale iyagu ma ma guursan jirin dabcan taa way ogaayeen ee waxay tahay haween kale oo odaygu qabo oo aan wiilkan guursan rabana aan dhalin marka qays wuxuu doonay imra'ata abiihi aabihi haweentiisii buu doonay fa qaalat waxay tihi inamaa acudduka waladan anugu waxaan kugu tirinayaa ilmo aan dhalay oo kale ayaad la mid tahay oon kugu tirina sideed marka ii guursanaysaa wa anta min saalixii qowmika qoomkaaga dadkooda wan wanaagsan baadna ka mid tahay walaakin aatii rasuula اllahi sal l slam nebigaan u tegayaa faasta'miruhu waan kasoo amar qaadanayaa arrinkan baan soo su-aalayaa faatat rasuula اllahi sal l slam nebigay u timid faqaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuul allow ina abaa qaysin tuwufiya abuu qays waa la oofsaday faqaala nebigu wuxuu yihi khayran uma qaalad waxay tihi ina bnahu qaysan khaabanii wiilkiisii qays baa isoo doonay wahuwa min saalixii qowmihi buuna ka mid yahay wainamaa kuntu acuduhu waladan anigana ilmo aan dhalay oo kalean ku tirinaaye famaa taraa maxaad arkaysaa qaala lahaa wuxuu ku yidhi irjicii iska laabo ilaa beytikii gurigaaga u laabo marka nebigana waxyiga kama hordhici jirin iyadoo aan waxyi soo degin nebiga iskama jawaabi jirin oo wixii ilaahay tuso ayuu dadka ugu jawaabi jiray inaa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi litaxkuma bayna annaasi bimaa araaka allah marka iska tag buu yidhi gurigaagii iska aad qaala fanasalat hadihi alaaya aayaddan baa soo degtay walaa tankixuu maa nakaxa aabaa'ukum min annisaa'i ilaa maa qad salaf carabtuna dhaqan ay taqaanay buu iska ahaa oo qabla alislaam ee wiilku aabbihii haweenta uu ka dhinto ee aan isaga dhalin dad inuu isaga ugu dhow yahay uguna habboon yahay ayay qabeen waa iska guursan jireen horena waxaan usoo marnay marada intuu ku tuurto ee markaa mar hadduu saa marada ugu tuuro inuu iyada nafteeda uga xaq leeyahay ayuu aaminsanaa yaa ayuha aladiina aamanuu laa yaxilu lakum an tarisu nnisaaa karhan naagaha waa la dhexli jiray tii marka maadaama awliyaa uu yacni azowj laga joojiyey ayaa midii suuro fool xun oo noocaas ah ilaa hadduu haweenta guursado ninkii ka dhintay walaalkiisoo kale waaba iska guursan karaa hadday iyada rabtee suuradda foosha xun waxay tahay wiilkiisii inuu haddana wax ka raadiyo ee uu markaa yacnii inuu guursado ou doonaa kasii fool xun middaas baa si gaar ah marka aayaddan ay u radinaysaa ee middii kale ee bannaanaydna waxaa la yidhi war naaguhu iyagaa xor ah mar haddii laga dhinto hadday idin raboodaan walaalaha la dhashay ninkoodii hore oo dumaalid hadday diyaar u tahay wax dhiba male oo waa guursan karaan kuwaas ayaga kuwan laakiin la dhalay ayaga oo ninka dhintay ou dhalay marnaba kama soo ag wareegi karaan marka sabu nusuulka aayadda saasuu ahay marka ilmo marmar waxaa soo bixi jiray dhinacna walaalo ka ah dhinacna qaarkood qaarka kale adeer ay u yihiin ayaa ayaa soo bixi jiray aayaddan marka taas ayay reebtay macna al aaya marka walaa tankixuu maadan maadu waxaa xoog badan inay mawsuulo tahay bimacnaa man laga macneeyo sidaasaa xoog badan macnuhuna marka wuxuu noqonayaa walaa tankixuu ha nikaaxsanina maa nakaxa aabaa'ukum man nakaxa aabaa'ukum aabbayaalkiin kuwii ay guursadeen ha nikaaxsanina min annisaa-i haweenkana xaal ay ka mid yihiin kuwaasi ayb waxaa kaloo maada ku bannaan in laga dhigo masderiye oo marka macnuhu ou noqdo macno kalaa markaas soo baxaayo walaa tankixuu ha guursanina maa nakaxa aabaa'ukum nikaaxa aabaa'ikum aabbayaalkiin guursigoodii oo kale ha guursanina waayo jaahiliyadii aabbayaalkiin si qaldanay wax u guursa jireen idinku sidaa ha yeelinina ee islaamka axkaamtiisa raaca sidaa in laga wadana waa dhici kartaa ayb macnaha horaase marka aada u xoog badan nikaaxa marka luqatan ma wuxuu xaqiiqo ku yahay caqdiga mase wuxuu xaqiiqo ku yahay wadciga jimaaca galmada mise labadaba xaqiiquu ku yahay waa isim mushtarak ah miya intaba waa la yidhi aayaddan laakiin biijmaaci ahlilcilmi maa nakaxada waxaa loo jeedaa wixii aabbihiin caqadba u qabtay aabbaha naagta caqad uu u qabtay ee uu nikaaxsaday yowsanba u tegin u galmoonine xaaraanay adiga kaa tahay marka lafdu nikaaxi fi laayati yuطlaqu cala alcaqdi caqadkaa hadda loo jeedaa jimaaca shardi ma aha wahuwa huna alcaqdu ijmaacan ahlu cilmigana sidaasay ku ijmaaceen ee aabbuhu iyownanba u galmoonin yaanu uyaanu u galmoonin marba haddiiba uu caqad u qabto oo uu nikaaxsado wiilku waa ka xaaraam haweenta aabbihiis caqad ugu dhacay sida aabbuhu ay xaaraan uga uga uga tahay gabadha wiilkiisa caqad oo ugu dhacay walow yownanba u galmoonina ibnu cabbaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma inuu yidhi kullu mra'atin haween kasto oo tasawajahaa abuuka aabbahaa uu guursaday aw ibnuka ama wiilkaaga uu guursaday dakhala ow lam yadkul bihaa ama ha u galmoodo ama yownan u galmoonin fa hiya calayka xaraamun xaaraanay kaa tahay macnaha marka aayaddana marka nikaaxa macnihiisuna sidaas ayaa loo jeedaa ilaa maa qad salafa istinaha ku jirana waa munqaic macnuhu marka wuxuu noqonayaa ilaa maa laakin maa kii qad salafa hormaray fa macfuwun canhu waa la cafiyey kaas wixii hormaray maxaa laga wadaa ninkii hore wax ugu guursaday oo aabihii naag caqad ugu dhacay guursaday ee sidaa ku dhintay ee wixii marka ay ama wax ku dhasheen intaa qabla haadihi alaaya waa layska dhaafay kuwaas ilaa wax xugun sharci ah oo ka horreeyey oo ka celinaya ma jirin laakiin wuxuu xukunkan ka dambeeyo ma jirayaan hadday jireenna waa la jaraa haddii nin uu jiray haween aabihii uu ka uu ka dhintay amaba uu guursaday inuu ka dhinto qasab maahane isagoo la jooga haddii la arko waa la kala dira qabla waxaan u jeedaa aayaddan inta markay soo degtay kadib nikaax noocaas oo baaqi ahaanaya ma leh waa maanicun lilibtidaa'i wadawaam labadaba marka ayb xadiid abu daawuud oo warinayo waxaa jiro xadiid ilbaraa ibni caazib wuxuu leeyahay abtigay abu burdat bnu niyaar ayuu nebigu diray sala allahu calayhi wasalam nin buu u diray oo yacni carasa bimra'ati abiihi nin aabihii naag uu guursaday la aqal galay ayuu u diray abu burdata bnu niyaar markaasuu wuxuu amray inuu soo dilo maalkana uu kasoo qaado xadiidkaas marka culimada waxay yidhaahdaan ninkaasi marka nin arrintaa iyada bannaystay buu ahaa waxa loo dilayna waa gaalnimo maalkiisaana tusaayo in la qaybiyo waayo maalka la qaybinayo ama laga soo qaadayo ama la joojinayo waa qof un diinta ka baxay wax xukunkiisaa lagu qaaday ninkaas marka islaamkii sidaasuu tanna u reebay waana suura aada iyo aada u fool xun walaa marka muxaramaadka iyadaa laga bilaabay walaa tankixuu ha nikaaxsanina oo ha guursanina maa nakaxa man ha guursanina nakaxa uu guursaday aabaa-ukum aabbayaalkiin ay nikaaxsadeen min annisaai haweenka xaal ay ka mid yihiin ilaa maa qad salafa laakin maa wixii qad salafa tegay ee aayaddanba ka hor ahaa fa macfuwun canhu xaggiisa mid la cafinayo innahu isagu kan kaana wuxuu ahaaday huwa isaga faaxishatan buu ahaaday dembi aada u fool xun iyo wamaqtan buu ahaaday caro ayuu ahaadayoo yamqutu llaahu calayhi alla uu ku caroonayo korkiisa wasaa-a waa xumaaday midkaani sabiilan min jihati sabiilin waddo ahaan ayuu u xumaaday aayaddaa marka iyada halkaas waxaa lagu sheegay aabbayaalka haweenka haweenta ay naagaha ay caqadka oo ugu dhaco ama ha dukhuulaan ama yaanay dukhuulin ilmaha waa ka xaaraam ayb aabbaha waxaa la mida awowga awowga naagta uu guursaday wiilku waa ka awowga loo yahay waa ka xaaraan ma guursan karo isagana leanna awowgu aabba waaya isaga laftiisa xurimat calaykum umahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum aayaddan baa marka aada waxaa loogu faahfaahiyey muxaramaadkii nikaaxa ayb toddoba marka waa waa muxaramaatun bisabab sababay ay waxay ku yihiin xaaraan laba marka waa nuugmo labana waa xiditinimo midda toddobaadna waxaa weeyaan naagaha la qabo walmuxsanaatu yaan ugu tegaynaa wasabcunna waa binasab nacam toddoba marka nasab waaye toddobana waa sabab intaasuu tirinaa marka nacam marka la khulaaseeyo oo qaacida ahaan lagu soo koobana de isagaaba marka wax ka tirtirin doono marka hore aayaddan macnaynaynaa kabacdiaan marka usoo laabanaynaa xurimat waa la xarimay calaykum idinka dushiina waxaa laga yaa waxaa laga xarimay ummahaatukum nikaaxu ummahaatikum hooyooyinkiina nikaaxoodii ayaa dushiina laga xarimay taxriimku acyaan kuma dhaco yacni hooyadiina xaaraan a ma aha macnuhu hooyo iyadu waxaa weeyaan iyadu ma noqonaysa xaaraane waxa xaaraanta noqona waa nikaaxeeda in la nikaaxsado marka laa waxaa muqtadi in lasoo qadaraa laazim ah oo yacni waxaa muqta shaygaa la qadarayana wuxuu noqonayaa nikaaxu umahaatikum xurimad waxaa la xarimay oo laidinka manciyey calaykum idinka korkiina waxaa laga xarimay ummahaatukum nikaaxu ummahaatikum hooyooyinkiina nikaaxooda hooyana marka waxaa loo jeedaa midii adiga ku dhashay iyo tii sii dhashay waa hooyo ayeydaa marka waa hooyadaa un ayb waa ummahaatukum waa jamcu ummin waxaa soo gelaya marka ayeeyooyinka waa soo gelayaan si kastoy u koreeyaan ama dhanka aabbaha ha ka yimaadaan ama dhanka hooyada ha ka yimaadaan ayeydu waa un hooyay meeshaan la socotaa wa banaatukum gabdhihiinnii inaad ni nikaaxoodii baa laydinka xarimay oo dushiina laga reebay banaad iyadana waa jamcu bintin waxaa soo gelaya kuwaa tooska u dhashay iyo ilmahaagu kuway sii dhaleen kuwa ilmahaaga sii dhaleen ama wiilalshaada kuway dhaleen ha noqdaan ama gabdhahaaga kuway dhaleen ha noqdaan kuwaas ayaguna marka waa idinka xaaraan si kastoy hoos usii aadaan oo yacni ilmahaaga ilmahooda waxay sii dhalaan waa ka xaaraan wa akhawaatukum wanika wa akhawaatukum walaalihiin nikaaxooda ayaa ayaa la idinka xarimay dushiina laga laga xarimay walaalihii iyaguna marka saddex dhinacay ka imaan karaan mid kugu kugu hooyo kugu aabba ah mid kugu aabbo keliya ah mid kugu hooyo keliya ah walaaloo dhan si kastay ku timaado iyaduna nikaaxeedu waa xaaraan wacammaatukum baa la idinka xarimay eedooyinkiinii nikaaxoodii baa la idinka xarimay eeddada iyadana waxaa soo gelayo aabbaha walaalihiis waa eedooyinkaaga ama ha ku hooyo noqoto ama ha ku aabba noqoto ama ku hooyo ku aabbaha noqoto waxaa kaloo soo gelaya oo camaad iska noqonayo awowgaa yacni aabbaha ninka dhalay kuwa haweenka la dhashay annaga ayeeyaan iska dhahnaa laakiin camaadka unbay iska soo gelayaan leanna aabbaha inay la dhalatay unbay la mid tahay awowgu ile waa aabbeen wa cammaatukum marka waxaa soo gelaya aabbaha walaashiis iyo aabbaha aabbihiis walaashii walaashiisna waa soo gelaya waayo aabbaha aabbihiis oo awowga ah midda la dhalatay ee adiga ayeeydaa noqonayso waa iska eedo oo kale waayo waayo aabbaha dhinac awowga aabba oo kale loo xisaabayaa wacamaatukum taasay xaaraan iyadana ku tahay ayb wa khaalaatukum habaryaaryaalkiina nikaaxoodii baa la idinka xarimay waa jamcu khaalatin habaryarta iyadana waa hooyada walaalaheed saddexda dhan ama ha ku ku hooyo ku aabba ha ahaadaan ku aabbo keliya ha noqdaan ku hooyo keliya ha noqdaan waxaa kaloo soo gelayo hooyadaa habaryaaryaalkeed hooyadaa adiga habaryarteed hooyadaa habaryarteed ayeedaayay la dhalatay soo maaha iyadana waa habaryar oo kale waay meeshaan ayb wa banaatul akhi walaalkii gabdhihiisii ayaa la idinka xarimay dushi nikaaxoodii baa la idinka xarimay walaalka adiga kula dhashay saddexda dhan kugu hooyo kugu aabba inuu yahy kugu aabba keliya inuu yahy kugu hooyo keliya inuu yahy ayb ilmaha marka adiga aada u tahay adeerka walaalka ayaa dhalay gabdhaha aada adeerka u tahay ma guursa kartid wa banaatu lukhti walaashii gabdhe yacni gabdhahoodii nikaaxoodii baa laydinka xarimay kuwaa iyagana waa kuwaad abtiyaalka u tahay ayb dhinacay doonaan markaas iyagu ha ka imaadaan ayb waxaa kaloo soo gelaya walaalkaa ilmahow dhalay kuway sii dhaleen kuwaas adigu si ahaan annaga awow camalaad isaga noqonaysaa laakiin marka baabkan la joogo xag walaal unbay ka imaadeene waa ilmihii walaalkii una oo banaatul akhi marka la leeyahay walaalkaa ilmahu tooska u dhalay iyo ilmihiisa ilmahay sii dhalaan waa isla mid ayb wa ummahaatukum wa ummahaatu wa ummahaatukum hooyooyinkiinii nikaaxoodii baa la idinka xarimay allaatii hooyooyinka oo ardacnakum idin nuujiyey idinka kuwa idin hooyooyinka idin nuujiyey umu nasab ma aha waa umu radaaca iyada marka yacni iyagana nikaaxoodii waa la idinka xarimay wa akhawaatukum baa la idinka xarimay walaalihiin min alradaacati nuugmada darteed idinkula walaal ah wa ummahaatu nisaa'ikum haweenkiina aada qabtaan hooyooyinkood nikaaxoodii baa la idinka xarimay iyo warabaa'ibukum yacni haweenka aada qabtaan gabdhaha ay dhaleen allaatii rabaa-ibta oo fii xujuurikum tarbiyadiinna hoos dhexdeeda ahaadeen marka allaatii fii xujuurikum qeydun laa mafhuuma lahu waaye sida qaalibkaa ninku marku naag gabar wa wadato gabar dhashay uu soo guursado ilmaha isaga unbay la koraan oo yacni tarbiyeeyo oo xanaaneeyo marka waa qeyd kharaja makhraj alghaalib laa mafhuuma lahu haddii gabadha adiga yani haweenta aada qabto gabadheeda xataa haddaadan adiga korinin oo meel kale ay ku korto adig kuuma bannaano inaad guursatid mar walbo ee qeydkan qeydun laa mafhuuma lahu akharu ahlilcilmi sidaas ay qabaan cali ayaa waxaa laga wariyey radia allahu canhu qeydkan inuu mafhuum siinayo cali bnu abi aalib radia allahu canhu ee uu leeyahay marka ay kula kortay xaaraan tahay haddaynan kula korin xaaraan ma noqonaysuu leeyahay laakiin waa madhab laga xoog badan yahay oo akharu saxaaba khilaafkiisa ay ku tageen ayb ibnulmundir isaga waaba daciif uu leeyahay cali kama ansixin laakiin ibnu xajar wuxuu tilmaamaa in sanadku saxiix yahay ayb laakiin waa uun laga xoog badan yahay taas ayb wa rabaa'ibukum wa nikaaxu rabaa'ibikum haweenkiina kuwii ay dhaleen nikaaxoodii baa dushiinii laga xarimay allaatii rabaa-ibtaas oo fii xujuurikum idinka xanaanadiina dhexdeeda ahaadeen min nisaa'ikum haweenkiiniina ah allaatii haweenki haweenkiina oo min nisaa'ikum haweenkiiniina ka ahaadeen allaatii haweenka oo dakhaltum aada u galmooteen bihinna iyaga aada u galmooteen haweenkiinii aada u galmooteenna ka ahaadeen qeydkan ama shardigan mafhuum uu leeyahay oo haddaad hooyadii nikaaxsato haween baa nikaaxsatay gabadheeda goormay kaa xaaraan noqonaysaa markaad iyada u galmooto midda haweentan aada guursatay oo iyada tan dhashay haddii aada caqad keliya ku qabato oo aadan u galmoonin oo aad furto oo ciddadii iyo dhammaato gabadheeda waa guursan kartaa marka allaatii dakhaltum bihinna waa qeydun lahu mafhuumun midkan labada qeyd kala garo midna mafhuumuu leeyahay midna mafhuum ma laha fain lam takuunuu haddaydnan ahaa haddii aydnan ahaanin idinka dakhaltum yacnii inaa u galmooteen bihinna haweenkaa inaa u galmooteen haddaydnan ahaanin falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahaanin an tankixuuhunna inaad nikaaxsataan wa xalaa-ilu abnaa'ikum wiilashiina xaasaskoodii nikaaxoodii baa idinka xaaraam ah aladiina wiilasha oo min aslaabikum dhabarkiina dhabaradiina xaggooda ka ahaadeen marka wa xalaa-ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum maxaa loogu sii fasirayna wiilashiibaa waxaa lagu sifeeyey kuwa dhabarkiini ka yimid dadka qaar baa waxay u fahmi karaan kuwa tooska u dhashay in laga wado oo wiilkaaga wiilkou dhalay ama gabadhaada wiilkay dhashay naagtou qabo ma kuu bannaan tahay may kuuma bannaana min aslaabikumtan wax kale ayaa lagu saarayaa waxa lagu saarayana waxay tahay tabaniga carabta waxay yaqaaneen wiil ilmo ounan dhale dhalin oo isaga uu soo korsaday ayuu isku magacaabaa aabbihiisoo kale o aabboo kale u noqonayaa kan aada wiilka ka dhigateen oo aydnan idinku dhalin nasab ahaan aydnan dhalin naagta ou furo waa guursa kartaan fii suurati alaxsaabna waa ugu tegaynaa falamaa qadaa zaydun minhaa wataran zawajnaakahaa likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun fii aswaaji adciyaa'ihim idaa qadow minhuna watara marka min aslaabikumta waxaa la bixinaa kuwa aydnan dhalin oo aad iska soo korsateen oo idinka marka aada ka dhigateen wiilal kuwaas ma dhalinba idinka hadday furaan naaga waa guursa kartaan min aslaabikumta hamoodin marka kuwaad toos u dhasheen in laga wado oo kuwa aada dhasheen kuway sii dhalaan waa idiin bannaan tahay macnuhu sidaas maaha wa an tajmacuu inaad isu geysaan baa la idinka xarimay dushiina laga xarimay bayna alukhtayni laba walaal inaad isu geysaan laba isla dhalatay inaad isu geysaan nikaaxa iskugu geysaanna waa la idinka reebay ilaa maa kii maahne qad salafa ilaa maa laakin maa wixii qad salafa tegay famacfuwun canhu ku la cafiyey la cafinaayo in allaha alla kaana wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan ayb intaan marka wuxuu ku sheegay nasab iyo sabab kuwa ku kala xaaraam ah aayaddan wa jumlatuhu alimaamu albagawi wuxuu leeyahy wa jumlatuhu marka la qaacideeyey annahu yaxrumu cala arajuli ninka waxaa ka xaaraam ah usuuluhu usuushiisa waa ka xaaraam adiga marka usuushaada waa kaa xaaraam usuushaada yaa waaya hooyadii ku dhashay iyo ayeeyooyinka usuushaadii waaya markaan ninka hadlayna nin ninku waxaa ka xaaraama usuushiisa hooyadiis ayeeyooyinkiisa wa fusuuluhu baa ka xaaraama furuucdiisa kuwa aada adiga dhashay iyo waxay sii dhalaanna waa kaa xaaraan ayb waxaa kaloo ka xaaraama wa fusuulu awali usuulihi wa fusuulu awali usuulihi usuushiisa faracu yacni ugu horeeyo asalkiisa koowaad faraciisana waa ka xaaraan asalkaaga koowaad faraciisa maxay kuu noqonayaan walaalahaa leanna asalkaaga koowaad waa aabbaha waa hooyadaha waxay dhalaan adi marka maxay kuu noqonayaan waa walaalaha waa kaa xaaraam kuwaas wa fusuulu awali usuulihi wa awalu faslin min kulli aslin bacdahu asalkaaga koowaad asalka ka dambeeyo faraciisa hore waa kaa xaaraam maxay kuu noqonayaan ama waa eedadaa ama waa habareertaa leanna eedadaa yaa dhalayna asalkaaga labaadaa dhalay adiga haweenta eedada eedada kuu ah ee aabbahaa la dhalata yaa dhalayna asalka koowaad kan ku xigaa dhalay oo awowga ah waxaan idhi hadda fiiri asalkaagii waa kaa xaaraan fusuushaadii waa kaa xaaraan waxaa kaa xaaraana asalkaaga koowaad faraciisa oo walaalaha bay noqonayaan kuwaas asalkaas koowaad kan ka dambeeyo faraciisa koowaad waa kaa xaaraam waayo faraciisa koowaad waa eedada ama habaryarta ayay noqonayaan faraca labaadna ilma adeeraad tihiin nacam ama ilma yeeddaad noqonaysaan kuwaas waa kuu bannaan yihiin nacam nacam walusuulu usuusha hiya alummahaatu waljaddaatu waaye walfusuuluna albanaatu wa banaatu lwlaadi waaye wa fusuulu awali usuulihina hiya alakhawaatu waaye iyo wa banaatu likhwati walakhawaati wawalu faslin min kuli aslin bacdahuna huna alcamaatu walkhaalaatu wain calowna haba sareeyaan yacni awowgaaga saddexaad xataa faraciisa koowaad adiga mar walba ma guursan kartid laakiin faracaas kuwa ku xigo waxaad noqonaysaan ama aabbaha ayay sin maayaan aabbaha ayay ilma adeer noqonayaan ama adigii baaba ilma adeer noqonaysin waa guursan kartaan ayb intaas marka nasabka qaacidadaasaa lagu dabdiyaa wixii nasab ah wa ama almuxaramaatu biradaaci kuwa nuugmada ku xaaraan noqdo wa ummahaatukum allatii ardacnakum wa akhawaatukum min alradaacati wa jumlatuhu anahu yaxrumu min alradaacati nuugmada waxaa ku xaaraan noqonayo maa yaxrumu min annasab wixii nasab ku xaaraana dhan nasabka ku aadi mar walbo nuugmadii naagtii adiga ku nuujisay hooyadaa waayo ilmihii kula nuugayna waa walaalaha caanahaas ninka sababta u ahna labanulfaxli caanahaas ninka sababta u aho haweenta ku nuujisay qabo aabbahaa booskiisu istaaga aabbaha waa xagga nuugmadu aaba aabbaha u ka noqona waa waa ismu waa isku aadinay saa unbaa isugu aadinaysaa naagtii ku nuujisay ninkeedii dadka la dhashay maxay kuu noqonayaan adeeradaa way xagga nuugmada nacam wahaakada nacam yaxrumu min alradaacati maa yaxrumu min alwilaadati ama maa yaxrumu min annasab ayb kuwaas ayagu marka waa sidaas waay xurmatu radaacna laba shardi ayay ku sugnaanaysaa shardiga koowaad waxay tahay ilmuhu waa inaanu dhammaysanin markuu nuugaayo laba sano waa inuu laba sano ka yariyahay haddii laba sano isagoo ka weyn la nuujiyo wax ictibaara male nuugmadaas radaacu lkabiira la yidhaahdaa ictibaar male waayo xadiidka nebiga wuxuu ahaa inama alradaacatu min almajaacati waa xadiid nasun fi lbaab waay mafhuum ma aha inama alradaacatu nuugmadu min almajaacati baahi darteeday ku ahaatay ama xaggeed yacnii ilmuhu markay baahi u qabaan caanahan ayay nuugmadu ictibaar leedahay qof weyn caanahan baahimaba u qababa labada sanaana lagu dabdiyey wlwaalidaatu yurdicna awlaadahuna xowlayni kaamilayni liman araada an yutima aradaaca ayb qowl waa jiraa radaaculkabiirka ictibaar siinayo caaisha ayaa qabtay laakiin waa qowl shaad ah w ma in lagu camal falana ma aha qowlka sidaas oo kale a ayb shardiga labaadna waxa uu yahay nuugmadu in ay markaa ugu yaraan ay shan nuugmo ay noqoto kala gaar ah oo xadiid muslim ku jiraa wuxuu ahaa khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimna shan nuugmo oo la yaqaano ayaa waxarimo awal tobanay ahaan jirtay waa la nasakhay aayad qur-aanay ahayd iyadoo la akrinaayo yacni waa la akri jiray waa la nasakhay khamsu radacaatina lagu nasakhay markii dambe khamsu radacaatinna waa tilaawatan yani cashru radacaatinta xukman wa tilaawatan waa la nasakhay khamsu radacaatin baa lagu nasakhay waa la akrin jiray markii dambe akhriskana waa laga waa laga nasakhay keliya marka xukunkeeda baaqi ah laakiin oo nebigu wuxuu dhintay sida xadiidka muslim uu leeyahay iyadoo dadka qaar qur-aan ahaan ay u akrinayaanba ma gaa nasakhi baan soo gaarin mar dambey markii ay maqleen aakhir maa nusikha bay ka mid ahayd khamsu radacaatin macluumaatin yuxarimnada maadaama tilaawo ahaan loo nasakha xugun ahaanna ay baaqi tahay imaamu shaafici iyadou qabsaday bacdi almadaahib oo saddex nuugmo dhahaya waa jiraan laa tuxarimu lmasatu wala almasataani mafhuumkeedayna ka qaateen ayaguna adu meelahaas furuucda iskale laakiin inaad ogaatid shan inaynan ka yaraanin nuugmadu laba sanana ilmuhu inaynan gaarin oo laba sano ka hor inay dhacdo ayb nuugmadii marka iyadoo labadaa shardi ayay leedahay waxa marka xiriirka uu ka dhexaynayana waa qofka wax nuugay iyo tan wax nuujisay ayaa saameyntu ay ka dhexayneen wixii marka iyaga ka baxsan saameyntu ma ka dhexayn maalan waxaan ujeedaa haddii adiga aada haween nuugtay hooyay kuu noqotay walaalkaa aan haweentaas nuugin waxba isuma aha walaalkaa oo aan haweentaas yacni nuugma aynan ka dhexaynin adi unbuu walaal kuleeyahay laakiin haweentaas ajnabi buu ka yahay marka adiga wixii xaggaaga iyo haweentaa u dhexeeyo yay nuugmadu marka ku saabsan tahay ayb intaa marka waa akhawaat nuugmadiina daabit yani daabitkeedu waa kaasa ayb wa ama almuxaramaatu bisihriyati weli sababkan ku jirnaaye kuwa xididtinimada xaaraanta ku noqonayo wuxuu ka tiriyey wa jumlatuhu ana kula man caqada nikaaxa calaa imra'atin nin kasta oo haween caqad la galo nikaax nikaaxaasi marka yaxrumu ala naaki taxrumu cala annaakixi ummahaatu lmankuuxati ninkaa wax guursaday waxaa ka xaaraam noqonayo midda la nikaax uu nikaaxsaday hooyadee hooyooyinkeed ayeeyooyinkood waa in calowna nasab ha ugu ahaadaan ama nuugma ha ugu ahaadaan labadaba binafsi alcaqdi naagaad guursatay naagta aada guursatay hooyadii dhashay sodohdaa iyo tii sii dhashayba waa ka waa kaa xaaraam naag baad guursatay hooyadeed xagga nuugmada ugu hooyo ah waa kaa xaaraam iyadana ayib wa ummahaatu nisaa'ikum sidaas waa iyadana sihriyada waxaa kaloo laga sheegay rabiibada wa rabaa'ibukum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihina rabaa-ibtu marka waa gabadha haweenta aada qabta ay wadato adiga aynan kuu dhalin nin kale usoo dhashay middaas marka laba yacni shardi hal shardi yaa yaa la fiirina caqadka iyo inaad u galmooto laba shardi alcaqdu iyo iyo inuu dukuulo wa rabaa'ibukum aayaddu waatay waxay leedahay wa rabaa'ibukum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihina haddii caqad keliya ou dhaco oo dukuul ounan dhicin rabiibada waa guursan karaa ninkan ayb waxaa kaloo rabaaib rabiibada waxay sii dhashana waa kaa xaaraam maalan naag baad guursatay wiilay wadataa wiilkaas gabdhaha ou dhala waa kaa xaaraan faraciisa yacni rabiibku rabiibadu waa xaaraan faracoodana xaaraan ay noqonayaan ayb meesha iyadana taasna in lagu baraarugsanaado wn amaa fii xujuurikum ta waa qeydun laa mafhuuma lahu sidii hadaaye aan sheegay waxaa kaloo ka xaaraam noqonayo wayaxrumu calayhi ayda banaatu lmankuuxati wa banaatu owlaadiha naagta uu guursaday gabadheeda iyo gabdhaheeda gabadhaa waxay sii dhasho iyo ayb nuugmo iyo iyo nasab waxay doonta ha noqoto marka middaa uu guursaday oo u galmoodo ka gadaale ayb waxaa kaloo xiditinimada iyo sooga ama sababka soo gelaya waxalaa-ilu abnaa'ikum aladiina min aslaabikum wiilasha aada dhasheen ama ilmihiinu ay dhaleen ilmaha idinku aada dhasheen waxay sii dhaleen kuwaa iyagu xaasaska u dhaxay ama caqad la yacni waxaan u jeedaa caqad oo dhex maray yaynanba galmaba dhicine waa kaa wiilkaagu gabadha ou qabo waa kaa xaaraan ilmaha adiga ilmahaagu ay dhaleen kuwa ay qabaan haweenka ay qabaan waa kaa xaaraam wahaakada wa jumlatuhu anahu yaxrumu cala rajuli ninka waxaa ka xaaraam ah xalaa'ilu abnaa'ihi wa abnaa'i awlaadihi ilmihiisa wiilal iyo gabdho waxay sii dhalaanna kuwa ay qabaanna waa waa xaaraan min aradaaci iyo wanasabi labadaba ugu ah marka min aslaabikumna tabaniga unbaa la riixayaa meesha laga bixina ayb siiriyadii marka waa kuwaas waxaad u geysanaysaa aabbaha naagta ou qabana horaan usoo marnay walaa tankixuu maa nakaxa aabaa-ukum baan kusoo marnay haween kasta oo adiga marka kaaga xaaraam noqoto caqdu nikaax milkulyamiinna waa kaaga xaaraam taana qaada marka haween kasta oo sabab nikaax ou kaa nikaaxeedu xaaraan ou kaa noqday addoonnimo kuma uguma tegi kartid iyadana nacam ayb mas'alo kale waxay tahay maanta dhan nikaax iyaan ka hadlaynay zinada iyada xurmo ma leedahay wax xurmo ah iyadu zinadu ma laha walow zanaa bimra'atin ninku hadduu naag ka zinaysto ahlu cilmiga iyagu way isku khilaafeen fadahabat jamaacatun jamaaca waxay ku tageen ilaa annahu laa taxrumu cala azanii ummu lmasniyi bihaa naagtii uu ka zinaystay hooyadeed kama xaaraan noqonayso inuu guursado wabnatihaa gabadh ay dhashayna kama xaaraan noqon inuu nikaax ku guursado yaan ka hadlaya middaan waa yacni zinadu sabab wax mancinaayo ma ahan waa ujeedka naam zinadu iyada waa xaaraan xalaal ma mancinaysa marka naam shay xalaala ma mancinaysa naam ayb wa taxrumu azaniyatu calaa abi zani naagta marka zaaniyadda ah culimada waxay ku tageen qaarkood naagta zaaniyadda ah waa ka xaaraam noqonaysaa ninkii ka zinaysta aabihiis iyo wiil iyo ilmaha yani wiilkiisa waa ka xaaraan waa qowlu caliyin wbni mascuud wbni cabaas wabihi qaala saciid bn musayb wacurwa wzuhrey wailayhi dahaba maaliku washaaficiyu raximahum llahu tacaala ahlu cilmiga qowm ka midana taxriimay ku tageenoo cimraan bnu xusein iyo abu hureyre iyo ayaa ka mid ah waayahay jimaac iyo dukuul iyo meeshii aan uga hadlaynayna taabashada iyo maxay noqone walow lamasa mra'atan bishahwatin ow qabalahaa naaguu dhunkaday shahwe ahaan waa taabtay fahal yujcalu dalika ka dukuuli miyaa laga dhigaa inuu u galmooday oo kale fii ihbaati xurmati lmusaaharati xiditinimada wixii xaaraan ku noqonaya wakadalika low lamasa mra'atan bishahwatin buu ku taabtay fahal yujcalu kalwad'i fii taxriimi rabiibati naagtii caqaduu la galay waa taa ma unan jimaacin laakiin istimtaacii waxbuu ku sameeyey gabadhii xaaraan ma ka noqonaya inuu guursado meeshii dukuul la shardinayay fiihi qowlaani asaxuhumaa wahuwa qowlu akari ahli اlcilmi anahu tahbutu bihi اlxurmatu ahlucilmiga waxay u badan yihiin xurmaa ku sugnaanayso xaaraanay kaga noqonaysaa intaas qowlka labaadna laa tahbutu kamaa laa tahbutu biاnnadari bishahwati fiirmada unbay la mid tahay nacam ayuu dhahayaa qowlkan labaad laakiin kan hore ayaa loo badan yahay waxaa kaloo sababka soo gelaayo aljamcu wa an tajmacuu bayna alukhtayni laba isla dhalatay inaad jamcisaan oo ninku uma banaana laba walaalo oo isla dhalatay ama isku hooyo isku aabba ha noqdaan ama isku aabba ha noqdaan ama isku hooyo keliya ha noqdaan inuu nikaax ku jamciyaa ma banaana marka hadday kala dambeeyeen oo kale midda dambaa laga kaxaynaa ama walaalo nuugma ha iskugu ahaadaan ama nasab ha isku ha iskugu ahaadaan ayb haddii marka uu mid furo dalaaq baa-ina uu ku furo rajco aan lahayn ta kale waa guursan karaa leanna maxaa yeele midaasi zawjaba uma aha ayb aayadda qur-aanku marka waxay tilmaantay wa an tajmacuu bayna alukhtayni sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalama waxay ku dartay oo nebiga sal ll l slam uu reebay in la jamciyo laa uu yihi laa yujmacu bayna almar'ati wa camatiha naag iyo eedadeed aabaheed la dhalatay lama iyo naag lama jamciyo walaa bayna almar'ati wa khaalatihaa haweenay habaryarteedna lama jamciyo labadaa marka sunnadaa ku dartay qur-aanku walaalaha bisow sheegay sunnadii nebiga sal ll l slam waxay ku dartay naag iyo eedadeed naag iyo habaryarteeday ku dartay khawaarijtu marka iyaga ma qabaan waxaas maadaama aynan sunnada tixgelinin waxay leeyn intii qur-aanka sheegan ku gaabsanaynaa marka naag iyo eedadeed naag iyo habaryarteed waa isku guursanayeen waxaa la mida kuwa iyaguna zanaadiqada oo hadda waa warkaas waa ku laasimayaayo sunnada nebiga wax jira maahan kuwa dhahaayo qur-aanka keliyaa la raacayaa sunnana lama raacayo kuwa dhahaayo iyagana aqwaashan foosha xun oo kale ayay iyaguna dabada ku dhegan yihiin nacam kuwaasi ayb marka muxaramaadkii nikaaxa meelahaas waayo iyaguna marka ayb xurimat calaykum xurimat waxaa la xarimay calaykum idinka dushiina waxaa laga waxaa laga xarimay ummahaatukum nikaaxu ummahaatikum hooyooyinkiina nikaaxoodii ayaa dushiina ayaa laydinka xarimay wa banaatukum gabdhihii aada dhasheen iyo wixii ilmihiinu ay sii dhaleen nikaaxoodaa laydinka xarimay wa akhawaatukum walaalihii nikaaxoodaa laydinka xarimay wa cammaatukum eedooyinkiinii nikaaxoodii baa laydinka xarimay wa khaalaatukum habaryaryaalkiina laydinka xarimay nikaaxooda wa banaatu lakhi walaalkii gabdhihiisii baa laydinka xarimay iyo waxay sii dhaleen wa banaatu lukti walaashii gabdhaheedii nikaaxoodii baa laydinka xarimay wa ummahaatukum hooyooyinkiinii nikaaxoodii baa laydinka xarimay allaatii hooyooyinka oo ardacnakum idin nuujiyey idinka wa akhawaatukum walaalihim baa laydinka xarimay walaalaha oo min alradaacati nuugmada darteed idinkula walaal ah wa ummahaatu nisaa'ikum haweenkiina idinku aada qabtaan hooyooyinkood sodohyaalkiina waaye nikaaxoodaa laydinka xarimay wa rabaa-ibukum rabiibooyinkiinii nikaaxoodii baa laydinka xarimay allaatii kuwa oo fii xujuurikum tarbiyadiina iyo xanaanadiina dhexdeeda ahaatay ood idinku xanaaneynaysaan min nisaa'ikum kuwaasoo min nisaa'ikum haweenkiina xaggooda ka ahaaday oo haweenkiinii marka ay dhaleen qeydkan marka calaa qowli اljumhuur laa mafhuuma lahu cali baa laga wariyey qeydkan inuu macno u yahay anahu ajaaza ajaaza wuxuu baneeyey rabiibada in la guursan karo haddaynan adiga kula korin oy meel kale ku kortay ibnulmundir laakiin wuxuu leeyahay hada lam yasixa can caliyin ma ansixin buu le cali kama ansixin wafii sanadihi ibraahim bnu cubayd ayaa sanadka ku jira wahuwa laa yucraf ayb qurdubi sidaas uu tafsiirkiisa ku tilmaamay laakiin xaafid ibnu xajar wuxuu yihi ibraahimkan ibnu cubayd waa hiqatun ayb aharkuna waa saxiix buu yihi can caliyin laakina alijmaca alxaaditha fi lmas'alati ijmaaca gadaal ka yimid iyo wa nudrata alkhilaafi iyo khilaafka oo naadir ahoo shaad ah ayaa ayaa wuxuu ka dhigayaa marka yurajixu wuxuu rajaxayaa ana alqeyda laa mafhuuma lahu ijmaaca gadaal yacni khilaafkaas cali kadib ijmaaca guntanmay buu leeyahay inaan in aan qeydkaas la fiirinaynin laakiin hadduu ijmaac gadaal ka guntanmay ijmaacaasoo kale khilaafkii hore u jiray haba daciifba ha ahaada khilaafke ijmaacan dambe hal yarfacu lkhilaafa khilaafkii hore u jiray ma rafcina ma rafcinayo usuulka yacni yacni sida xooga badan sababtu waxay tahay waxaa la yidhaha al aqwaalu laa tamuutu bimowti ahliha aqwaasha dadkii yidhi dhimashada ay dhinteen darteed kuma kuma dhimato qowlkii imaamu shaafici marku noolaay uu yidhi weli waa u dhahan yahay marka qowlkii cali uu yidhi ee isagu haba ku ahaado yacni keligiisba ha ku ahaadee weli waa qowl ou cali weli qabo waay weli un cali qowl uu leeyahay waay marka al aqwaalu laa tamuutu bimowti ahliha mar ijmaac gadaal ka guntan maayo marka xoog saas ma yeelanayo ijmaac noocaas oo kale ah keliya un allahuma qariino inuu noqdo xoojinayso jumhuurka iyo xoog u yeelayso waa laga dhigan karaa laakiin mas'aladii baa khilaaf ka baxday oo mas'alo mujmacun calayha bay noqotay sidii ijmaacii haddii aanu khilaaf jiri lahayn ijmaaci jiray oo kale ay u xoog badan tahay ma la dhahayo allaatii haweenka oo dakhaltum aada u galmooteen bihinna iyaga kan mafhuum uu leeyahay waayo haddana waa lasii fasirayo fain lam takuunuu haddii haddaydnan ahayn dakhaltum inaad u galmooteen bihinna iyaga falaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahaanin inaad markaa yacnii aa guursataan wax dembiya dushiina ma ahaanin waxalaa-ilu abnaa'ikum wiilashiina haweenka u dhaxo ay qabaan oo caqad ugu dhacay nikaaxoodaa la idinka xarimay aladiina wiilasha oo min aslaabikum idinka duudkiina ka ahaaday oo idinka yacnii idinka soo go-ay marka kuwaa tooska marka marka faraa-idka la joogo waladu sulbi macnow leeyahay hadda laakiin naba faraa-id ma ka hadlayn marka faraa-idka la joogo waladu sulbi waxaa laga wadaa meydka ilmahu tooska u dhalay waay kuwu sii dhalay waladu sulbi ma la dhahayo isdilaaxa irhiga iyo marka la joogo laakiin maadaama hadda aanaan irhi joogin min aslaabikumta yacni wixii idinka faraciinaba ahaa laga wadaa oo dhabarkiina kasoo go-ay ama toos u dhala ama ilmihiinu ha sii dhalaan wa an tajmacuu inaad jamcisaan yaa la idinka xarimay nikaaxi bayn bayna alukhtayni laba walaal inaad jamcisaan milkulyamiinna laguma jamci karo waxaana laguma jamcin karo nikaax inkastoo marka meeshaas khilaaf qadiima ou jiro oo milkulyamiinka culama ogol ay jiraan oo nikaaxa un keliya la diidayo oo cuhmaan markii la su-aalayna uu yidhi aayadna waa xarimtay oo an tajmacuu bayna alukhtayni waaye midna ibaaxa iyo inay bannaan tahay laga fahmaa oo wamaa malakat aymaanukum waa la ilaaqay ilaa maa qad salafa laakiin maa wixii qad salafa tegay ee idinku marka intaan taxriimkan imaanin ka hor idinka dhacay famacfuwun canhu waa mid xaggiisa la cafinayo in allaha alla kaana wuxuu ahaaday kafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan buu alla ahaaday wاlmuxsanaatu min الnisaءi ilaa maa malakat aymaanukum kitaab allahi calaykum wاlmuxsanaatu ayaa la idinka xarimay kuwii iyagu markaa nimanka ku dhowrsanaa oo la qabay min annisaai haweenka xaal ay ka mid yihiin ilaa maa maahane malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiina waxay hanteen bisabyi qafaalasho ay kusoo hanteen maahane kitaaballaahi ilzamuu laazima kitaaballaahi ilaahay kitaabkiisa laazima calaykum idinka dushiina ha ahaado kitaabka alla laazima ayb alaykum yani calaykum kitaaballaahi ha ahaado wa uxilla waxaa la xalaaleeyey lakum idinka la idiin xalaaleeyey maa man ayaa la idiin xalaaleeyey waraa'a daalikum siwaa daalikum kiinaas kasoo haray intaa la idiin soo tilmaamay wixii kasoo haray waa la idiin xalaaleeyey an tabtaguu inaad dalabtaan biamwaalikum maalyaalkiina inaad ku dalabtaan ood meherkii iska bixisaan muxsiniina xaal aad tihiin idinka oo dhowrsanaya kuwa dhowrsanaya xaal aad tihiin hayra musaafixiina kuwa aan zinaysanaynin idinkoo hayra musaafixiina kuwa zinaysanaya idinkoon ahayn fama istamtactum famaa wixii istamtactum aada ku raaxaysataan bihi maagaba aada ugu raaxaysataan oo minhunna haweenkii ka mid ah oo nikaax aada ugu galmootaan ood ugu raaxaysataan fa aatuu siiyahunna iyaga ujuurahunna meheradoodii siiya fariidatan farad allaahu dalika ilaahay sidaa buu farad yeelay fariidatan farad yeelid buu farad yeelay walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahaanin fii maa kii taraadaytum aada iskaga raalli noqoteen bihi maagaba aada iskaga raalli noqoteen ay maa taraadaytumuuhu bihi waxaa isaga raalli noqoteen oo meherkii inaad wax ugu dartaan oo idinka raalli ka tihiin inay wax idiin cafiyaan oy wax ka tagaan waxaa dhib ma laha min bacdi alfariidati fariidada ka gadaale in allaha alla kaana wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan xakiiman xikmad badan oo falsan walmuxsanaatudan waxaa ku jirto ilaa saddex tafsiir qur-aankuna lafdigan muxsan saddex macno ayuu ku kala yimid meel walba siyaaqeeda iyo qaraa-inteeda in lagu rajaxo ay tahay almuxsanaatu waxaa laga macneeya alcafaa'if waa lagu fasiraa kuwa dhowrsan oo zinada iyo waxaa ka dhowrsan wa minhu qowluhu tacaala muxsanaatin hayra musaafixaatin ay cafaa-ifaa laga wadaa meesha waa imaaneysaa athaani macnaha labaad alxaraa'iru muxsanaat bimacna alxaraa'ir waay ayb oo waxaa ku tusaya aayadda imaaneysa facalayhina nisfu maa cala almuxsanaati min alcadaab naagaha addoommada hadday zinaystaan waxaa dushooda ah nisfu maa cala almuxsanaati kuwa xorta ah xadka iyo ciqaabta ee zinaysto ciqaabta lagu ciqaabo kala barkeed meeshaas marka cala almuxsanaati cala alxaraa'iri baa laga wadaa jisman athaaliu macnaha saddexaad ee muxsanaad lagu macneeyo ee waxaa laga wadaa almutasawijaat kuwa guursaday ee markaa la qabo bilixsaan ee waxaa loo jeeda atasawuj guursi aayaddanna hadda cala taxqiiqi macnaheedu sidaas waay waayo asbaabaha kuwa loo xarimay waxaa ka mida markii lasoo sheegay toddobana nasab ahaanaa laysaga reebay toddobana sababaa sabab ahaanaa laysaga reebay sababku radaaca iyo musaaharo u qeybsamaa iyo jamci waxaa lagu haddana sababka ka mida sidoo kale middan ixsaanku nacam walmuxsanaatu min annisaa ayb macnahan marka tan saddexaad ayaa marka raajix noqonaysa nacam aayaddu marka waxay mancinaysaa naag la qabo oo nin ou qabo oo taxta cismati nikaaxin ku jirto in nin kala guursadaa waa xaaraan maxaa laysugu sheegaa waxaa laysugu sheegayaa carabtu caaday lahaa jireen xadiidkii bukhaari uu warinayay min xadiidi caa-isha ankixada iyo nikaaxyada carabta waxyaabaha ay nikaaxa u yaqaaneen waxaa ka mid ahaa niman dhowr ah inay hal naag iska jimaacaan ay u galmoodaan ay la joog mid mid walbaa markiisa inuu iskaga tago oo hadhow markay uur yeelato oo ay dhasho qaa'if nin hidda sooc oo dadka isu ekaanshadooda iyo aada u yaqaano ayaa ayay u yeereysaa isagii baa marka nimankii baa marka mid baaqan kara male meeshuu imaanayaa ilmihii iyo wuxuu isku fiirinayaa nimankan adaa iskale buu leeyahay ninkaas ayuu haleeshiinayaa ninkaa marka ma diidi kara hore u qaadanaa cunugaas waxa noocaasa nikaaxay u yaqaaneen carabtii hore meeshaan marka in laysu sheega waxaa keenayso war naag nin dhowr nin inay hal naag wadaagaan suurtagal ma aha nacam waana waxaasi sifaax iyo zino waaye nikaax ma ahan haddii la doono haba lagu magacaabo walidaalika mararka qaar yacni qaa'ifku hadda naag hadday dhowr nin iskaga tagaan dhowrka nin ama zinay uun ugu tegayaan ama shubhay ugu tegayaan ama midaa firaash ah midka kalena zinow ugu tegayo firaash ma joogo kulli axkaam bay kala leedahay fiqiga iyo sharciga nacam wax isku daran ma laha markiiba in laysaga soo boodo d n a yaa la qaadaa ninkii d n a ga ou siiyaa la siinaa qaa'ifaa la siinaa camal waayo warkaas nacam d n a gu isagu wax ma markii loo baahdo meeshii looga baahdo oo sharciga uga baahdo ayuu sida sharciga ugu shaqeynaa nacam meeshii qaa'if looga baahnaan jiray d n a gu waa imaan karaa laakiin ninna hadduu zaani yahay ninna uu firaash yahay ninkii labadoodu ay ilmaha ku doodayaan sharcigu firaashkau siinaa alwaladu lilfiraashi walilcaahiri alxajar haddii d n a la qaadanaa ninka zaaniga inuu yeeshaa dhici karto laakiin zina maa wax lagu yeelanaa maya dadka marka iskala soo boodayo waxaad arkaysaa marar badan dad dhahaya yacnii ilmaa laysku haystaa war qadiyadda horta sheega xukunkeeda bal horta d n a intaan lagu ordin dadkan is haysta horta maxay isku haystaan yani shaqadii gaaladii haddii kale la gelana naag nin iska qabo oo waxaad arkaysaa nin kale iskala yacni joogto oo sidaas ilmo ay ku dhasheen kii zaanigii oo u doodaya ilmaha anaa dhalay u dhahaa maxkamadaa la tegaa ilmihii iyadana markaa waaa d n a waxbaa la qaadaya kii zaaniga in la siiyaa laga yaaba waxaas camal marka ictibaar ma laha marka alla wuxuu leeyahay walmuxsanaatu baa la idinka xarimay kuwa dhowrsoon oo nikaaxa ku dhowrsoon hadda marka walmuxsanaatu kuwa la qabo nikaaxoodii baa la idinka xarimay min annisaa-i haweenka xaal ay ka mid yihiin naag marka la qabo oo nikaax ku jirto ma la guursanayo ama ama yacnii ha ahaato qof muslima ha qabo ama mid isagu markaa yacni iyagu labadooduba kitaabiya laba kitaabi ama laba mushrig waaye waa isqabaan nikaaxoodu waa waa sidiisa u jiraa hadday labadooda soo islaamaan loo cusboonaysiin maayo ankixatu lkufaar waa muctabara fi sharci ayb marka naag la qabo yaa la idinka xarimo haweenkii ka mida marka kuwa la qabee haweenka ka mida nikaaxoodii baa la idinka xarimo dadkan marka yacni iska juhaasha ahoo yacni islaamnimadiiba ka dhigaayo koox oo nin iyo yacni qof muslima iyo reerkiis naagta inta wax u sheegaanoo iyadana iska ay dadan diinba baraninoo de wax xalaal wax si ay ku noqdaan iyo xaaraan si ay ku noqdaan iyo iimaan iyo kufri axkaamtiis midna aan ka aqoonin ayay wax isaga sheegayaan laba caamoon wax isdhaamin waayo oo isqancinaysa nacam ama mid hal il u baqsan tahay oo waxaa weeyaan nin labadii indha dam ay ka yihiin isku hoggaansanayo kalna kuwa noocaas oo kalea marka naagaha sidaa ku wadanayo hadhowna dhahaayo naagtan waa soo islaamtay ninkiina mushrig waayo dhahaayo mushrignimada siyaasadna maaha kooxaysina ma gelayso islaamnimadana wax u marka kooxaysi iyo siyaasad laysku siiyey waa ka weyntahay nacam koox marka nin magaci yacni nin amiir uu u yahay oo ka qoran nin agtiisa in la yidhaha iyagaa muslima inta kalena waa gaalo sidaasaa marka waxaan lagu watay marka dee qadaha sharciga hadduu jiro kuwaa inuu edbiyey ahayd nacam waana ka shar badan yihiin waxyaabaha la tasawuraayo wax badan oo la tasawuraayo waa ka shar badan yihiin waayo qofka qaabkaas wax ku wadanaayo qur-aankii haddaad usoo bixisood akri dhahdana aan akri karin qur-aankii baana wax ka fahmay ku dhahayo qur-aankii luqadiisiina ma yaqaano kitaab isagoo akhrisanaa lama arko nin culamanimo ummaddu ku taqaanoo diin ku taxnaa ma aha marka wax un cajal laga dhegaystay un maa dad lagu gaalaysiina waa takfiirin oo taqliid ku dhisan hebelaa wax gaalaysiiyey anna waa gaalaysiina baabkaana marka yacni axkaamta heerkaas joogto taqliid iyo saarsi wax gala ma aha waxyaabahaas marka ictibaar ma laha waxyaabahan marka yacni umuurahan dadka qaarkood marka lagu sheegaya iyana waa jiri jireen mar walbo yacni cusuurtii horena waa jiri jireen wax sidaan oo kale u dhaqmana lama arki jirin ilaa marka uun dadka muslimiinta gaalaysiiyo oo khawaarijta ah bis baa lagu yaqaanay inay markaa yacni dadka muslimkaa naagaha ka wataan kuwa unbaa lagu aqoon jiray wlmuxsanaatu min annisaai wlmuxsanaatu kuwa yacni la qabo oo haweenka yacni wlmuxsanaatu kuwa la qabo nikaaxoodii baa laydinka xarimay min annisaai haweenkii xaal ay ka mid yihiin kuwaa ilaa maa ma ahane malakad ay hanatay aymaanukum midigyadiina waxay hanteen ma ahane meeshaa marka waxaa ku jiro haddii gaalka xarbi uu yahay ee marka haweentii lasoo qafaalo nin hadduu hore u qabay nikaaxii waxaa baabi-inayo ibdaalinayo sabyiga sabyiga ayaa nikaaxii baabi-inaya aayaddan sidaasaa laga qaadanayo sheegaysaa marka laba xaaladba waa dhici karta in iyada lasoo qabto ninkeediina aan lala qabanin iyada iyo ninkeediiba dad maxaabiis oo la qabtay inay noqdaan labada xaaladba maadaama aynan aayadda kala qaadin istihnuhu waa gelayaa naagta kuwa la qabo lama guursan karo ilaa hal xaalad maahani gaalo xarbiyiin oo lala dagaalay inay yihiin oo markaa gacanta lagu soo dhigay maxbuusnimadaa iyo addoonnimada ay gashay ayaa nikaaxii hore baabi-inaysa sababta marka ibnu cashuur wuxuu leeyahay taxriiru tanwiirka ee waxaa nooc waxaa ku sugan arrintaasi bajin ah yacni maadaama nebiga sal ll l slam meeshii uu laga soo dhex saarayo maka ay ahayd oo fii qalbi alcarab laga soo dhex saaray carabtana dhaqankooda iyo shicirkooda iyo aad iyo aad waxaa marka ugu daran ninka in haweentiisa la qafaalo oo nin kale ay addoon u noqoto iska haysto aad iyo aaday uga anafoo jireen wax aad ugu dhib badan ayay agtooda ka ahayd in la dilo iyo in sidaa la yeelo in la dilaa u sahlanayd maadaama marka ibnu cashuur wuxuu leeyahay arrintan marka waxaa loo jideynayaa ama loo sameynayaa buu leeyahay inay ka leexdaan islaamka oo ay cabsadaan waayo qofku markuu og yahay cuquubo adag inay ka dambeyso wax uunan liqi karin inay sugayaan markuu og yahay waxaa laga yaabaa ninka iska misaajkiisu dhexdhexaadka yahay iyo midkaan aad u indha adkayn iyo waa iska cabsanaan dagaal iyo ma kula gelaayo baabkaas macno noocaas oo kale u ishaaray siday ahaataba axkaam xarbigu uu leeyahay oo sharcigu tilmaamay waaye saasaa marka alla uu leeyahay waqtigan la jooga lafteedana ada haweenku waaba la fasaadiyaaba soo maana gumaysigu dhan dhan kale unbuu isku rogay hamoodin xornimo iyo waxaas inay jirto ha u malaynin dad dhan qoom dhan ayaa maal iyo ciidan iyo maskax bay waxay ku bixinayaan inay qolo qabsadaan markay qabsadaanna haweenkoodii u dhowrsanaa ayay bannaanka uga saarayaan wax xun ay barayaan war meeshaas maxaad ka doonteen naagaha inaan xoreynaan u tagnayay leeyihin maxay isdhaha marka inuu ka noocaas oo kalea maalan inuu axkaamtan wax ka sheega xaq muu leeyahay uma laha waayo isagii laftiisa ummad ku duulaayo si uu u baadiyeeyo u dhumiyo ugu duulaan ayb marka axkaamta ilaahay wax qallooca ma laha ilaa maa malakat aymaanukum waxay midigyani midigyadiinu ay hanteen ma ahane kuwaa iyagu marka waa la guursan karaa goormaa la guursan karaa bacda alistibraa markii la hubsado maxaa lagu hubsanayaa hadday uur leedahayna inay uur ka dhigto hadday tahay min dawaati lxaydna hal mar in dhiig uu ka yimaado haddii ay tahay kuwo dhiig iyo aan helayninna bil ayaa lagu sameynaya istibraa hal bil ayaa lagu sameynaya marka bacda alistibraa ayaa marka ay milkulyamiin baa markaa loogu tegi karaa kitaab allaahi calaykum calaykum ay ilzamuu laazima kitaab allaahi ilaahay kitaabkiisa ku dhega oo laazima marka kitaaballaahidan maxay ku nasbisan tahay iqraa calaykum taasaana marka iqra yacni caamil u ah marka caamiluliqraa inuu muahar noqdo macmuulkii soo hormaro kuufiyiintu waa qabaan wax wara ma ayaga agtooda ma leh kisaa-i iyana waaba ogolyaha kuufiyiintuna madhabkooda waay basriyiinta ayagu diidayaan basriyiintu marka waxay leeyihiin calaykum taas ficil lamidaa lasoo qadaraa ilzamuu laazima kitaaballahi ilaahay kitaabkiisa calaykum war laazima ilaahay kitaabkiisa calaykumtaan marka ficilkaa hore yay adkeynaysaa sidaasay leeyihiin calaa dariiqati siibaweyhi wa uxilla lakum xarafkan wa uxillana waa la akriyey wa axallana waa la akriyey wa axalla haddii la yidhaha faacilku waa allah wa uxilla marka la yidhaahdana de waa mabni lilmajhuulo wa uxilla lakum waa la idiin xalaaleeyey maabaa la idiin xalaaleeyey waraa'a dalikum kii naas aan ahayn yacnii intaa lasoo sheegay wixii ka soo haray oo aan ahayn waa la idiin xalaaleeyey intii muxaramaadkii lasoo tilmaamay wixii ka soo haray waa idiin bannaan yihiin meeshaa marka u fiirso wa uxilla lakum maa waa min siiqi alcumuum intii la sheegay wixii aan ahayn kulli waa idiin xalaal laba mas'alaba marka mas'alaha meesha ka soo baxayso waxay tahay wax aan halkan aayada aayaddan lagu sheegin oo aan bannaanayn sooma jiraan haa aljamcu bayna almar'ati wa khaalatiha iyo aljamcu bayna almar'ati wa camatiha aayaddan ma sheegin haddana maa waraaa dalikum taas ee cumuumka ku jiro xadiidkaas ayaa takhsiisinaya oo waxaa laga reebayaa cumuumka intaan lasoo sheegay waxaad ku daraysaa ood ka reebaysaa naag iyo eedadeed inaad jamciso naag iyo habaryarteed marka waa min baabi takhsiis aayadda in intay caam noqoto sunno waa takhsiisi kartaa aayadda intay mujmal noqoto sunno waa bayaanin kartaa waayo maxaa yeeley takhsiiska waa nooc min albayaan waay ee shayga la bayaaninaayo iyo midka wax bayaaninaayo xagga quwada inay isku mid noqdaanna shardi ma aha walidaalika xadiidka iyo aayadda waxay isku joogaan ijmaal iyo bayaan ayay isu joogaan ee ma ahan meeshaa naskhi ma aha oo uxilla lakum maa waraa'a dalikum in la nasakhay oo xadiidku ou nasakhaayo ma aha ilaa markaas nasakhu aayad xadiid ma nasakhi karaa waxay u badan yihiin culimada maya aayad inta la nasakho xadiid inuu nasakho maya wamaa nansakh min aayatinna waa kusoo baxsinay fii suurati lbaqara laakiin halkan marka ogow naskhi ma yaalla ee waxaa yaal bayaan qur-aanku waxbuu sheegay duduub u sheegay sunnadii baa bayaan samaysay marka waa waa ama ijmaal intus intay qur-aanku uu ku yimaado ayay sunnadii iyadu tabyiininaysaa waanzalnaa waana shaqada nebiga sal ll ly slam waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim wuxuu wax ku bayaaninaya qur-aanay noqon karaan sunnay noqon karaan imaamu shaafici risaaladou aad ugu faahfaahiyey walidaalika waa dhiban yihiin dadka sunnada diidaayo qur-aankiina waa ogolnahay dhahaayo tanaaqud bay jamcinayaan waayo ijmaalka qur-aanka ku jiro haddaan sunnada loo celinin si loogu dhaqmo la garan maayo wa aqiimu salaata waatu zakaata da zakadii maalka laga bixinaayo nisaab intee ah qadarkee la bixiyaa salaada see loo dukadaa waxaas oo dhan sunnadiiba caddaysan wauxilla lakum waxaa laydiin xalaaleeyey maa ayaa la idiin xalaaleeyey waraa'a dalikum kiinaas aa yacni kasoo haray an tabtaguu bedelu ishtimaal an tabtaguu inaad jerisaan oo dalabtaan biamwaalikum maalyaalkiina aada ku dalabtaan yaa la idiin xalaaliya maalkiina aad ku dalbaysaanoo mehir baad siinaysaan markaa guursanaysaan maa waraa'a dalikum waxaa kaloo ka baxaaya de cadadkii waa inuunan dhaafin qofka ninka xortaana afar midka addoonka ana labo xagga uma dhaafi karaa muxsiniina xaalaad tihiin idin kuwa dhowrsanaya idinkoo ah hayra musaafixiina kuwa zinaysanaya xaal aydnan ahayn idinkoon zinaysanaynin macnaha ayb fama stamtactum famaa wixii istamtactum famaa fama ladii kii istamtactum aada ku raaxaysataan bihi maagaba aada ku raaxaysataan minhunna haweenkii xaal ay ka ayay ka mid yihiin fa aatuuhunna siiya ujuurahunna ajaryaalkooda siiya fariidatan aayaddan marka fama stamtactum laba tafsiir baa ku jirto tafsiirka loo badan yahay waxay wuxuu leeyahay fama stamtactum bihi ay binikaaxihina yacni wixii aada guursataan ilaa guurka waxaa loo guursanaa qofka inuu yacni istimtaac jimaac dhowrsi ilmo inuu waxaas oo dhan ku helo wixii marka haweenka ka mid ah oo aada ku intifaacdaan ood ku raaxaysataan ood u galmootaan ood nikaax ugu galmootaan fa aatuuhunna ujuurahunna meherkooda iska siiya waana tafsiir ibnu cabaas laga wariyay loona badan yahay calaa hada tafsiir marka waxaa laga nabadgelaa tafsiirka labaad ee aayadda culimada qaar ku macneeyeen waxa uu yahay istamtactumtaan waxay tahay mutcadii macnuhu marka wuxuu noqonayaa famaa wixii istamtactum aada mutcaysataan ood ku raaxaysataan bihi maagaba minhunna haweenkii xaal ay ka mid yihiin fa aatuuhunna ujuurahunna ujradooda iyo meherkooda siiya fariidatan farada allaahu dalika fariidatan haddii marka sidaa la yidhaha aayadda waxaa ka muuqata marka mutcadu mutca maxaa la yidhaha marka hore mutcadu macnaheedu waxay tahay qofku haween inuu nikaaxsado caqadka in muddo lagu xuso oo muddo lagu sheego oo ninka ama weligii weli iyo markhaati waa joogaan oo wuxuu leeyahay zawajtuka fulaana hiblaayan kuu guuriyey limuddati usbuucin limuddati shahrin baan kuu guuriyey ayuu leeyahay meherkaasaan kugu guuriyey waa ku aqbalay ayuu leeyahay hadhow marka ninkan naagtan iska haysanaya muddadii markay dhammaato furiin maba la rababa nikaaxi muddadii markay dhammaato nikaaxaas waa dhammaaday ninkaa naagtaa waa kala tegayan ajnabiyay kala noqonaya ciddo ma laha ilaa furiina ciddo keeneen furiin ma laha yacni ciddo ma laha irhi iyo dhaxal ma rabta naagtaas wahaa kada waxaasaa marka mutcada la yidhaaha bitifaaqi ahlilcilmina mutcadu waa xaaraan shiicada keliya ogol muslimiinta yacni ahlu sunnati waljamaaca madaahibta islaamka oo dhan nika yacni mutcadu waa xarimayaan nebiguna sala allahu calayhi wasalam taxriimkeeduu tilmaamay fii gayri maa xadiidin ayuu ku tilmaamay weliba xadiid cali laga warinayaa kusoo aroortay haddii marka laga dhigo fama stamtactum bihi minhuna mutco laga dhigo mutcadaasi maxaa nasakhay marka ilaa aayadda mutcadiiba waa tilmaantay mutcadiina waa xaaraanaan dhahnay waa waa xaaraam maxaa nasakhayo abu jacfar ibnu naxaas wuxuu leeyahay waxaa nasakhayo yaa ayuha nabiyu idaa طallaqtum الnisaءa faطalliquuhuna licidatihina wayna mutco ciddana male dalaaqna ma leh mar haddii haweenkii sidaas si guud loo yiri dalaaq iyo ciddo iyo loo sheegay taasaa nasakhayso bacdi ahlilcilmi waxay yidhaahdeen aayaat lirhi baa nasakhaya walakum nisu maa taraka aswaajukum ilee xaasasaa laga tilmaamay inay isdhexlayaan labada isqabto haddii marka mutcada aan wax lagu dhexlaynin ma isqabaanahay marka dadkaas marka waxay leeyihin aayaat lmiiraatha lagu nasakhay ama aayaatu aayadda dalaaqa iyo ciddada iyo ayaa lagu nasakhay sidaas uu leeyahay ibnu naxaas xadiidku ma nasakhayo isaga waxaase yacnii ka xoog badan oo ibnu jariirna uu rajaxay akthar lmufasiriinna ay rajaxayaan aayadda mutca maba laga maba laga wadaba mana maba laga hadlayaba waxaa laga hadlayaa aay waxay tahay nikaaxa caadiga waxaad ugu raaxaysataan ila isagaa lasoo haayey naagihii guursada wixii intaa ka soo haray guur baa laga hadlayay ayb mar haddii qur-aanku mutcada uunan ka hadlin sunnadaa ka hadashay baa la leeyahay sunnadana xadiid abi saciid iyo ibnu cumar iyo ayaa ayaa ogolaaday markii dambena waa la nasakhay oo caama khaybaraa la nasakhay qaar waxay leeyiin caama xajat lwadaac qaar fatxu fatxu maka waa macruuf ma soo noqnoqday inta la la ogolaay awal la xarimay haddana saddex maalmood la fasaxay haddana taxriim lagu celiyey miya mase hal mar baa iyada dhanba la nasakhay aqwaal baa ku jirta iyadana fama stamtactum fama ay faman axadkii istamtactum aada ku raaxaysateen bihi maagaba yani mankaba minhuna haweenkii xaal ay ka mid yihiin fa aatuuhuna siiya ujuurahuna ajaryaalkooda siiya meherkooda siiya meherku marka ujro waa lagu tilmaamaa asmaadiisana waa ka mid fariidatan farada allaahu dalika alla sidaabuu farad yeele fariidatan walaa junaaxa wax dembiya calaykum korkiina ma ahaanin fii maa kii dhexdii taraadaytum aada iskaga raalli noqoteen bihi maagaba ay fii maa taraadaytumuuhu bihi min bacdi lfariidati fariidadii la gooyey gadaasheeda ka gadaale meeshaas marka haddii aayadda lagu fasira nikaaxa macnuhu wuxuu noqonayaa markaad nikaaxa meherkii aada nikaaxa ku qadarteen oo lagu sheegay wax dhiba male wixii aada iskaga raalli noqotaanoo haddii ninku meherkii intii lagu lahaa oo wax ku daro dhib ma laha raallina uu ku yah lagu la qasbin naagtu hadday waxeedii wax kamida cafiso dhib ma laha oo aatu nisaaa saduqaatihina nixla ayaan kusoo marnay waxaad isaga raalli tihiin dhib ma laha hal mas'alena meeshan waa lagu tilmaamay mufawidada mufawidadu marka waxay tahay naagta aan meherba sheeganin caqadkii baa la xiray meherkii baa dhacay nikaaxii baa dhacay caqadkiisii wax meherana lama sheegin caqadku waa ansaxaa hadhow marka meher maxaa naagta u noqonaya mahrulmithli ayb hadhow marka mahrulmithliga haddaa uga badisaan iyo hadday iyadu wax ka tagto iyo wax dhiba ma laha in allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman ayuu ahaaday ku ogaal badan xakiiman oo falsanoo axkaamta uu jideynaya mid aada ugu xigmad badan ayuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ahaaday hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi wasaxbi